waa mahadsan tahay sida aad la socotid ururka bishacas wuxuu aad uga shaqeeyaa arrimaha la xiriira siinta adeega degdega waan waxyaabaha ay ayaga markii la aasaasaya ururka bishacas lagu aasaasay oo ayaga salbigu ah shaqadooda marka iyadoo taas laga taabaqaadayo ayaa bishacas mar walba waxay samaysaa waxaan la yidhaahdo qiimeyn ama afka qalaad lagu yirahdo assessment waxaana sameynaa waxa la yirahdo ka jawaab celin waxyaaba waxaa jiro oo maalin walba aan samayno oo ah adeega gargaarka degdega oo aan siino bulshada qeybeeda kala duwan laakiin waxaan ogaanay in baahidu intaas ka badan tahay loo baahan yahay in la siiyo waxa la yidhaahdo gargaar degdeg oo ay dadku heli karaan markay u baahdaan gargaarkaasna wuxuu oo guud ahaan saameeya qofka u baahan gargaar daawo ama waxa la yirahdo medical help taas micnaheedu waxa waaye waxaa dhici karta in meel hadday wax ka dhacaan waxyaaba maaragtay la yirahdo degdeg ah hadday meel ka dhacaan in bishacas ay ka jawaab celin karto taasaa marka keentay in bishacas ay bilowdo markay qiimaysa baahiyaha ka jiro markaasna waxaan sameyn wax la yirahdo bilow wax la yirahdo tijaabo waxaan tijaabo ku sameynaa adeegga waqtiga ugu horreeyay waxaan ka bilownay muqdisho muqdishoaan ka bilownay ilaa adiga saddex sano ka hor meelahaas ayaan muqdisho ku bilownay markaasna arrintaas waxay u socotay si marka hore waxaan ku bilownay gargaar degdeg ah oo oo adeegga markiiba fulin kara laakiin waxaan kusoo kordhinay adeegga ambalaasyada ambalaasyada waxaa ku jiro mootooyin loo sameeyey qaabka ambulansiga oo ah waddan ka mida waddanka keliya ee africa laga isticmaalo mootooyinkaas waxay u samaysan yihiin qaab ambulance ah si ay u dhex maraan wadooyinka marka ay saxmaddu ay noqoto si ay u dhex maraan ayna ayna gaarsiiyaan waana arki kartaan marka dhacdooyinka ay muqdisho ka dhacaan bishaas iyagoo ku hool jira arrimahaas kadibna labada magaalo ee aan qaadanay waxaa ka mida muqdisho iyo gaalkacyo ujeedkuna wuxuu ahaa dhacdooyinka ayaa meesha ugu badnaa baahidana way sarraysay waaye marka adeegani hadda xilligan aan hadlayno muxuu ka kooban yahay ma ambalaasya ma mootooyinba ma cisbitaalba ma xarumo caafimaadba mise waa intaasoo isku jirta adeegga waxaa la yidhaahdaa horta waa gargaar degdega iyo wax u qabashada qofka markaas dhaawacmay inta aan cisbitaal la geen sida la yidhaahdo waxa afkala afka qalaad lagu yirahdo bli hospital care in marka qofka meeshii masiibada ay ka dhacday marka laga soo qaaday in la diyaariyo inta aan cisbitaalka la gaarsiin oo loo sameeyo dhigjoojin marka taas waa adeegga horta intaasu ka kooban yahay kadibna waxaa la geenayaa ama dhakhtar weynaa loo geenaya ayagaa eegaya laakiin waxaa loo sameynaya xaaladiisaa la dejinaya inta lasii wado waxayna ka kooban tahay adeegan wuxuu ka kooban yahay ambalansyo gawaari ambalans ah muqdishona waxaan ka isticmaalnaa mootooyinkaas adeegga sameey waaya marka sidee dadku ku ogaadaan inaad adeegan bixisaan ama ay ku ogaan karaan
inta aan adeegan la bilaabin ololaha xoog lahan sameynay muqdisho markay aragtid iyo gaalkacyo waxaa ku yaalo waxyaalo boorar waaweyn kadibna waxaan sameynay wax la yidhaahdo wax la yidhaahdo nambaro bila lasoo wici karo horta sideedaba adeegga waa lacag la-aan ama bilaash marka qofka wuu soo wici karaa waana afar iyo labaatan saac ayuu shaqeeyaa waxaa mutadawiciina diyaar u ah oo fadhiyo oo qalab casriga ku xiran marka lasoo waco waxaa la ogaanayaa qofka markuu soo waco deegaanka uu kasoo wacay waxay ku xiran tahay wax leedahay g p s wuxuu ogaanaa kadibna jawaabtiyaa la bixinaya isla markiiba ambulansiga ama waxay tegaysaa meesha haddii ay tahay hooyo uur leh oo la rabo isbitaal in la geey haddii ay tahay hadduu yahay shil baabuur haddii meelo ay wax ka dhaceen oo kale waa la tegayaa kadibna markii la tago waxay soo wacayaan laba number numberka muqdisho laga soo wici karo waa afar afar lix numberka gaalkacyo laga soo wici karana waa saddex sideed saddex marka nambaradaasaa lasoo wacaya isla markiiba bishacas tiimkeedii howshaas u xilsaarnaa ayaa jawaab ka bixinaya isla markii meesha gaaraya waa gartay sida aan gartay markay gurmad deg deg ah gaarsiiyaanna waxay u gudbinayaan haddii qofkaasi adeeg kaloo caafimaad u baahan yahay isbitaalada caadigaa ama dowladda ama kuwa gaarka loo leeyahay sax
ha waa saas macnaha isbitaalka markaas ugu dhow wax loogu qaban karaa loo gudbiyaa meesha dhacdada ay ka dhacday isbitaalka ugu dhow adiga isbitaalada waaweyn ayaan badanaa aada loogu xiran yahay markay muqdisho tahay oo kale isbitaalada waaweyn magaalada ku yaalo ayaan geynaa kuwaasaa wax looga qabtaa kadibna haddii loo baahan yahay in dayid dheeraada ama waxyaabo gaarah loo sameeyo kadibna cisbitaalka iyo dhakhaatiirka cisbitaalka go-aan ka gaaray laakiin annaga shaqadeenna waxa waaye inaan dhibanihii soo qaadno kuna sinno meel adeeg dheeri loogu qaban karo waayahay marka tusaale si dadka ka faa'iidaystay intay la-egyihiin muddadii aad adeegan wadeen muqdisho iyo gaalkacyo marka ugu horreysa waxaa laga sameeyey muqdisho ilaa dadka tiradooda waxay ku dhowdahay ilaa saddex kun oo qofood oo waxa la yidhaahdo jawaab celin la sameeyey korxam marka lagu soo waco ama oday dhiigkar ku dhacay ama ama haweeney dhiigkar ku dhacay lagu soo waco oo kadib waxaa la sameeyaa jawaab celin marka waxaan xisaabnaa inta jawaab celin ee la sameeyey marka waa ilaa saddex kun oo la geeyey meeshii la tegey meeshii ay ku dhiboonaayeen laga soo qaaday kadibna cisbitaalada la gaarsiiyey waxaa kamid a shilal baabuur waxaa kamid a qaraxyo waxaa kamid a dadka jirooyinkan waxa afka qalaad lagu yihahdo coronikada qaba ama dhiikar ama sokor ama ama haweeney ama umulaysa oo cisbitaalka la gaarsiina marka nooc kasta oo kamid a waxyaaba deg dega oo dhinaca caafimaadka la xiriiro haddiina lasoo waco waa ka jawaabna caqabadaha idin haysta maxay wallaa caqabadaha ugu we horta sideedaba bulshada aaday noola shaqaysaa gawaarideyna aad ayaa loo ixtiraama markay maraayaan magaalada meelaha jidgooyooyinka ah markay soo maraan ambalaasyadeenna waxaa la siiyaa taas waxaa keenay kalsooni badan ayaan abuurnay waxaa la arkay shaqada aan qaban marka bulshada caqabadaha keliya waxa weeyaan marka magaalada magaalooyinka ay ka jiraan saxmadaha oo taasna aan annaga aanan control dadkii marka gawaarida watay oo shacabka ah ma fahamsana roli ama manaa xeerarka u yaalla marka la arko gaari ambulance in wadada la siiyo marka taas waxaa keenaysa in muddo badan ay kugu qaadato adigoo qof dhaawac oo serious wada inaad ku dhex jirtid saxmad gawaaridiina aysan jid ku siinayn taasna waxay u baahan tahay marka la tababarayo darawalladoo kale ama ay iskuullada kasoo baxayan in tababarka loogu daro waxyaabaha la siiyo wadada inay ugu horeysa inay tahay maaragtay ambalaasyada ama gawaarida adeega degdega sameeya waxaa kamid a ambalaasyada waxaa kamid a debdemisyada si ay degdeg ugu gaaraan ama ama dhibanayaashii ay sideen meeshii loogu talagalay ay gaaraan waa badbaadin naf marka waxaa rabaa dadka inay fahmaan hoosha ay ambalaasyada qabtaan markay maqlaan dhawaaqa inay isla markiiba wadada u baneeyaan tan hadda ugu weyn een haysato waxa weeyaan zaxmadaha laakiin sida mas-uuliyiinta ka shaqeeya qeybaha kala duwan dalka oo dhan ixtiraam badan ayay u hayaan maaragtay howsheena intay la eg yihiin tira ahaan ambalaasyada iyo mootooyinka iyo adeegyada kale hawshan qabanaya ee shaqaaluhuba ilaa hadda kolley muqdisho macal mootooyinkoodii marka laisku dardaro ilaa qiyaas ahaan waxay waxay gaarayaan ilaa ilaa toban macnaha ilaa afar mooto kale ilaa saddex mootaan umaleyna meelahaas inay tahay iyo ambalaasyada oo gawaarida oo ilaa afar marka gaalkacyo loo geeyey ilaa toban ayay hadda marayaan wax codsi aad u jeedinaysaan maamulada ama dadka caadiga haddii ay jirto kolley maamulada waxaan u jeedinaynaa inaan ka helno wada shaqayn inay noo arkaan ujeedada aan u shaqaynay inay tahay inaan badbaadina naf annaga wixii meesha ka dhaco dadka wax dhiba macnaha dhibaatada gaartay ayaa shaqadeennu ay tahay marka in gacanna lagu siiyo inaan adeegaas gudano marmarka qaarkood ay dhacaan waxyaabaha qaarkood ee la xiriira security-ga in naloo garto inaan naf badbaadinayno oo runtii wadana la siiyo si aan naftaas maaragtay ilaah baa wax badbaadin kara laakiin annagana aan qeyb uga qaadano inaan at least dhiig joojin sameyno ama gaarsiino meesha loogu talagalay hadda ilaa xad alxamdulilah waa fiican nahay wax dhibah bulshada kuma qabno aad bay noola shaqeeyaan laakiin intaas in laga sii badiyo oo fahamkana lasii kordhiyay intaasaan ka codsanayna bulshada